بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين ثم رقى الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك فقلت آمين وحباب يهي من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه قفك النبي أكتس لقصة قاضي وأنك صلين نبي عليه الصلاة والسلام مقعيس إن طول الشيء نبي عين كاسوري نبي الله محمد عليه السلام dabeete iska aamusnaada xaalkiisu waa sidee bay ka dhigantay masaxba mise waa qalad jaabir ibni cabdillaahi radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a wuxuu fuulay mimbarka ma jimcay ahayd oo khudbad buu u fuulaayey mise xaajo kale uu fuulaya maalmaan jimco ahayn falamaa raqa darajata aluulaa kaabadii koobaad markii uu fuulay qaala wuxuu ihi aamiin asxaabtu aamiinun bay maqlaysaa dee aamiin maxaa ka horeysaa aamiin ducaa ka horeysa soo maha ilaa caynkaasi caynka aamiin soo lama idhaahdo ducadii maqli maayaan waxay maqlayaan aamiintii haddana tii labaad buu cagta saaray haddana aamiin buu ihi tii saddexaad aamiin buu ihi xadiisku waa xadiis macruufa fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay samicnaaka waxaanu ku maqalnay taquulu aamiina alaaa maraat aamiin adiga ole saddex jeer baanu ku maqalnay xaaladdu maxay maxaa maxaa sameeyay aamiintaasi maxay ahayd bay ka dhiganta qaala wuxuu yidhi lamaa raqiitu markaan fuulay addarajata aluulaa kaabadda koobaad ayuu jaa'anii jibriilu jibriil ii yimi fa qaala wuxuu yidhi shaqiya cabdun cabdiha addoon ha ayaan daraado inkaari ha ku dhacdo ayaankii ha xumaado amaraka adraka shaqiya cabdun adraka ramadaan ramadaan soo gaadhay fansalakha minhu oo ramadaanna ay dhaaftay ramadaan soo galay ramadaan ay u soo gashay isagoo nooloo caafimaad qaba isagoo nooloo caafimaad qaban ramadaan ay baxday oo ay tagtay walam yukfar lahu oo dembigiisa aan la dhaafin ramadaan aan shaqaysan faqultu waxaan ku ihi aamiin kaas inaan maaragtay qofkaasi inuu ayaan daraado oo shaqi uu noqdo waa istaahilaaya aamiin uma qaala wuxuu hi shaqiya cabdun addoon ha ayaan daraado adraka waalidayhi aw axadahumaa labadiisii waalid soo gaadhay oo nool amba mid ka mida soo gaadhay falam yudkhilaahu ljanna oo dabeeta jannada aanay geyn gacanta intay qabtaan jannada aan gelin labadiisii waalid aan u samafalin ixsaan aan u samayn faqultu waxaan ku ihi aamiin uma qaala wuxuu uhi shaqiya cabdun taynuu jeedna waa taa u dambaysa addoon ha ayaan daraado ukirat ukirta dukirta cindahu agtiisa lagugu soo qaaday walam yusalli calayka aan kugu salliin faqultu waxaan ku idhi aamiin ilaahay ducada ha aqbalo labada hore ramadaanta iyo labada waalid mid kastaa fadligiisa waa la yaqaanaa labada waalid baynu ka soo sheekaynay maalmo hore ramadaanna dee dhowaan bay naga baxdo aad baa u maqasheen warkeeda kan u dambeeya waa kuu baabku ubaab u baabaysan yahayo qofku isagoo majlis jooga ama meel la fadhiyo in nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisu kugu soo duura ad iska aamusnaato waa dembi waxaa lagu soo gaabiyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu salliyaa xaaladay leedahay xaaladaha qaarna waa waajib xaaladaha qaarna waa sunne qofku suuqa isagoo iska maraya oo keligiiya nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xasuusto inuu ku salliyo wardigiisa qayb ka mid inuu ka dhigto waa sunne laakiin xaaladaha qaarna waa waxa weeyaan waa waa waajibo dee salaada dhexdeedii atixiyaadkii waa waajib in la akriyo markanoo kale waa waajib in lagu saliyo marka qofku nebiga calayh isalaatu wasalaam magaciisa u maqlo inaanu aamusnaanin horena waa ninka laga soo sheegnay laftiisa saliga nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo iyo xanta xanta jirtana waa ninka soo sheegnay marka waxaa soo baxday baabun man dukira cindahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam falam yusalli calayhi qofka nebiga agtiisa lagu soo qaadaan ku saliyin xaalkiisu waa maxay xaalkiisu waa shaqaa fa minhum shaqiyun wa minhum saciid qofku shaqaaga waxyaabuhu ku galabsada waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa isagoo maqlaya in inuu ku saliyi waayo iska aamusnaado waxyaabaha qofka ehlu naar ka dhigay ka midtao naartuu ku galo markaa ma sahlana nebiga calayhi salaatu wasalaam qolyahaas nebiga kuma saliyaan ama saliga nebigay diidan yihiin tuhmadaas tuhmo yar maaha waayahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal man salaa calaya waaxidatan sala اllahu alayhi cashra man salaa calaya qofka igu saliya waaxidatan hal mar sala اllahu calayhi bihaa cashra ilaahay aawadeed toban jeer buu ugu saliyaa toban jeer buu ilahay ugu naxariistaa wاlxasanatu bicashri amhaaliha xasanadu waa toban laabkeed hal mar nebiga ku sali waxaad kasbanaysaa toban xasano horeyna usoo sheegnay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam raqa almimbara faqaala aamiina aamiina aamiin qiila lahu ya rasuula allahi ma kunta tasnacu hada faqaala qaala lii jibriilu raqima anfu cabdin adraka abawayhi aw axadahumaa walam yudkhilhu ljanna xadiiskii iminka oo kale wuxuumay ku kala duwan yihiin aamiinti baa israacraacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam aamiin aamiin aamiin buu yihi jaabir waxoogaa wuu faahfaahiyo kaabadii koobaadbu markuu maraya aamiin buu yihi tii labaad aamiin buu yihi laakiin abu hureyra wuu soo koobay sheekadiiba wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu sii koraayay buu aamiin aamiin aamiin saddex jeer yidhi dabeete asxaabta rasuulka waxay ku ya rasuul allah maa kunta tasnacu haada maxaasan u samaysay aamiin unbaan maqlayne maxaa maxaa soo kordhay wuxuu yihi jibriil baa igu yihi raqima anfu cabdin adoon sankiisu boodhka ha galo af soomaali maaha raqima anfu cabdin hebel sankiisu boodhka ha galo macnaheed waa maxay af soomaaliga kuma jirto laakiin af carabiga haddii dee la macneeyo waa qofkaasi ha dulloobo ha qofkaasi ha dulloobay ka dhiganta laakiin sankaa qofka boodhka geliyey inaku macna inoo samayn mayso laakiin macnaheed waxay tahay qofka saddexdan xaalo mid ka mida ku soo dhacaa qofkaasi wuxuu mudan yahay inuu dulloobo fi dunya walaakhira qofkaasi ciise sharaf wey ka dheerta ta koowaad waa maxay man adraka abawayhi aw axadahumaa lam yudkhilhu ljanna qof labadiisii waalid soo wada gaadho wada nool amba mid ka mida soo gaadhay oo jannada aawadood aan ku gelin faqultu aamiin baan idhi uma qaala raqima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaan lam yukfar lahu ramadaan ay usoo gashay oo aan loo dembi dhaafin فقلت آمين ثم قال رغم أنف, أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين قف لو قصوا قاضي وأن قصلين كاسرين كاري أكل عضو فقلت آمين واحد صحيحة إمام الترمذي ابن حبان ابن خزيمة ابن عوانة غير كدوري مسلمنا سوى تنكاقل أيوري كسعوا كيور لما عليها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها قريقيدو كبحا هوينك رسولك عليه الصلاة والسلام كمدة جويرية وقرن إسان وقبل هرب المستلقة هاي أم المؤمنين وكان اسمها برة مقعدي هريوح المنشي برة برة واتي سمفلك أصاحبك هاي tii samafalka iyo wanaagga waa baariyad weeye waa magac amaani ay ku jirto faxawala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu u bedelay ismaha magaceedii ayuu rasuulku bedelay fasamaaha wuxuu u bixiyey juwayriya juwayriyu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam u bixiyey magaceedii bara ahaa buu ka wareejiyo juwayriya ayuu u wareejiyey fakharaja rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam rasuulku gurigeediibuu ka baxay wakariha waxaanuu dhibsaday an yadkhula guriga inuu u soo galo wa ismuhaa bara isagoo magaceeda barra la yidhaahdo uma rajaca ilayha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku soo laabtay bacdamaa bacdamaa tacaala nahaaru markii cadceeddii waxoogaa maalinta markay kor noqotay barqadii yacni markii cadceeddu waxoogaa kor u baxday wa hiya fii majlisiha iyadoo halkeedii fadhida halkuu kaga tegay salaadii subax ee ku cibaadaysatay ku tukatay oo bartii fadhiyo wardi wardiyeysa ayuu ku soo laabtay faqaala wuxuu uhi maa zilti fii majlisiki masiibaad meesha u fadhidaa ma halkaaga baad fadhidaa laqad qultu haabaydun tir haa rasuulka ila halkii baan fadhiyaayo waan wardinayay waan ducaysanayay laqad qultu bacdaki arbaca kalimaatin halaaa maraatin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi waxaan idhi intaan kaa maqnaa afar kelmadood afartaa kelmadood waxaan ku celiyay saddex jeer low wusinat bikalimaatihinna bikelimaatiki low wusinat haddii loo miisaamo bikelimaatiki kelimaadkaaga iyo ducadaadii wasinathunna la miisaan bay noqon lahay bimacnaa ilaa markii waxaad akriyeysay iyo ilaa hadda waa salaadii subax ilaa barqadii ka soo qaad sagaalkii lixdii oo rubcula amba shantii iyo barhkii ilaa sagaalkii wardigii aad wadee faraha badnaa anigu waxaan idhi afar kelmadood saddex jeer ku celiyey haddii intaa aan idhiyo intaa tidhi haddii la isu miisaamo way isleekaan lahaayeen oo maxaa tidhi subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kelimaatihi afartaa kelmadood subxaana allaahi wa bixamdihi ilaahay baan xumaan loo nisbayn ilaahay baan xumaan lagu sheegin ilaahay baa mahad leh intayn leeg cadada khalqihi khalqiga ilaahay intuu tiro leegyahay yaa tiro koob ku haya inta la arkay ayuu baynu ka sheekaynaa moogti inta la arkay ibni aadamku waa intaa dowladdaasi waa intaa xayawaanka magacaalihi waa intaa waa inta la arkay inta microscoobka lagu arkayna kama sheekayno oo lama yaqaano waxaa jirta in fara badan oo kale oo microscoobka aan lagu arag oo nool oo makhluuqaadka ilaahay ka mid a waxaa jira qaar la arki karo laakiin qarsoon oo aan cidi ogeyn meeshay joogaan maalimo qaar baa soo baxa waxaa la ogaaday inuu jiro xayawaan noocaas iyo noocaas weligiiba wuu jireye aday ku cusub tahay cadada khalqihi khalqigiisa intuu tiro leegyahay wa ridaa nafsihi ilaahay naftiisu raalli ahaanshiyo intay ka gaadho wa zinata carshihi iyo miisaanka carshigiisu waa imse kiilo ama weynaanta carshigiisa iyo qadarkiisa iyo qiimihiisa wa midaada kelimaatihi iyo kelimaadka ilaahay khadkiisa iyo xuruuftiisu intay leeg tahay yaa yaqaana yacni mid kastaa gaarkeedii wareer u tahay ilaahw waxaan ku mahadinayaa oo aan tasbiix kuu tirinayaa intaas oo la isku daray in leeg wax ka badan markaa ma jiraan bay ka dhigan afartaa kelmadood oo quraan ku celceliyey intaad u akriyaysayo marka la isku wada celiyo intaydan baa la miisaama oo leeg waxay ka dhigan tahay waxaa jirta ducooyin fara badanoo gaagaabanoo u dhigma ducooyin fara badan oo qofku uu samaysmay uu samaystay waxaa kaloo meesha laga qaadanayaa inaanay ceeb ahayn oo aanay dembi ahayn inuu qofku ducooyin isaga uu samaystay uu ku ducaysan karo oo aan ma'huur ahayn ducooyin aan ma'huur ahayn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka sugnaan oo iska madax banaan qofku isu geegeystou ku cibaadaysanayo inuu qofku waxa weya ku ducaystaa ceeb maaha ilaah wuu ka aqbalaya ducadaasna wuu maqlaya amba af soomaali ha ahaato amba af ingiriisi ha ahaato amba af carabi ha ahaatee meesha waxaa ku jira xadiiska xagga hore ka soo bilow juwayriya radia allahu tacaala canha magaceeda barre ayaa la odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ka bedelo wuxuu u bedelay juwayriya magacu hadduu xun yahay magacu haddii uu magac magac xun hadduu yahay magac xun amba caya oo dadka dadka qaar ba had iyo jeer magacyo xun bay bixiyaan qolyaa qaar baa lagu lagu dacaydeeya magac bay kuu bixinayaanoo halka kuugu xun bay kaaga soo qabanayaanoo magac bay kuga dhakabsiinayaan marka magaca xune noocaasoo kale waa la bedela magac fiican baa loo tabliiqa yaqaana tabliiqu inta magac ee xun ay bedeleen waad yaabaysaa ninbaa magac xun buu iska lahaa wuu ku caano maalay suuqaasuu iskala dadkaa u yaqaana ninkii waa la soo qabanayaa magaciisii waa laga bedelayaayo balniyo moji meel ay ka keeneene magacii mid la miisaana oo u eg bay dhakab ku siinayaan intaasoo nin baa jira lama sheeg sheegeen marka waa waa sunne qofka magaca xun waa laga bedelaa magac fiican baa loo bedelaa haddii magacu taskiya ay la socoto is-ammaanitaan ay la socoto mulaqa yacni so iminka barro oo kale tan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu iminka bedelay oo kale taqi baa laha taqi taqi amba zaki waa ammaan mulaqa madax banaan taqi waa kii alla kacabsiga badnaa sikina waa kii nadiifta ahaa xumaan bad aan lahayn waa la bedelaa qaarkoodna waxaa loo bedelaa xagga faalka faalku waxa weeyaan tusaale ahaan waxaa la aflax amba naafic amba najaax masalan qofkii meel buu joogaa meel baa laga ogaa waar hebel ma joogaa maye ma joogo tusaale ahaan guri baa la leeyahay najaax ma joogaa najaax waa guushii moogte guriga najaax miyuu jooga saa mee najaax ma joogo maxay ka dhigantahay najaaxa maxaa kasoo horjeedaa waa balaayaa joogtay way ka dhigantay meesha naafic waa kii wax tarayey naafic ma joogaa mee naafic naafic waa wax tarkii marka ereyada noocaas oo kale cagsigeedu waxyeelada yahayna iyagana waa la bedelaa waa asmaada dadka asmaada magacyada dadka loo bixiyo waa saas oo kale sidaas oo kale magacyada dadku ay la baxaan guruubyada ahi kooxo ay la baxaan wuxuun baa la eegaa uun saddexdaa miisaan baa la magac xunbaa magac taskiyaabaa magac faaligiisu uu xun yahaybaa saddexdaas wixii aan ahayn magaca waa lala bixi karaa wuxuun baa la isweydiiya markaa loo dhaadhacaa magacani maxay qabanayaan waxaa jira qaar magac fiicanoo wax xun qabanaya magacooduna wuu fiican yahay waxay qabanayaanna wuu xun yahay marka magacoodii wanaagsan waxba u tari maaye waa dad xun waa nin masalan ka soo qaad magac fiican leh oo masalan waa kii dee masalan ka soo qaad nin kaafira oo gaal ah oo magaciisuna waa cabdiraxmaan la baxay ma cabdiraxmaan ba waa cabdishaydaani cabdiraxmaankana waxba u tari maya hadduu gaaloobay ninkan magaan cabdiraxmaan ula baxay macnoo samayn maayo dadkuna waa caynkaasoo kale kooxuna waa sidaasoo kale hadday kooxi magac cajaa'iba oo baraaqa oo la yaabla ay la baxdo laakiin magacii iyo musamihii aanay islahayn musamuun baa wax ka soo qaad leh laakiin koox baa magac la baxday waa magac fiican bay leeyihin wax fiicanna way qabtaan wax lagu haystaa ma jirto marka asmaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam noocan oo kalea wuu bedeli jiray asalka asmaada waxaa u wanaagsan cabdullaahi wa cabduraxmaan axabu alasmaa'i ila allahi cabdullaahi wa cabduraxmaan magacyada ilahi subxana wa tacala wuxuu jecel yahay cabdillaahi iyo iyo cabduraxmaan wa asdaquhaa xaaritun wa hammaam magaca ibni aadam loo bixiyana waxa u run badan xaaris iyo hammaam xaaris waa ka uxunqood fooraro uun ibni aadamku geeri baa dambaysa iyo aakhiraa soo socota iyo waa la dhimanayaa iyo xisaab iyo wuu iska ilaawayaayo hami adduunyaa ku jira waa hamaam fikir uu ku fikira maxaad samaysaa ku dar beeri beeridaas hami hami addunya ku jira waa hamaam waa run magacaasi haddii qofka hamaam loo bixiyo waa magacaasi waa dhab xaarisna waa beero qodka maogte yacni adduunya buu sii qodayaa wuu kusii cararayaa wuu mashquulsan yahay waastaquhaa xaarisun wa hamaam wa aqbaxuhaa xarbun wa mura labada magace ugu xun ee ibni aadam loo bixiyaa waa xarb waa dagaal wa mura iyo qadhaadh hebel waa qadhaadh iyo mura labadaasaa ugu xun waa xadiis israacsan cabdiraxmaan iyo cabdillahi baa u wanaagsan xaaris iyo hamaan baa ugu run badan xarbi iyo mura ayaa ugu liitaa marka haddii ay sugnaataba qof magaciisu inuu xun yahay waa laga bedelaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaasoo saxaabi ayuu waxa weeyaan ayaa u yimi magaca markay muslimeen magacaasaa la dhahdaa may magaca ma kan baa ka wanaagsan su rasuulka alayh isalaatu wasalaam bedeli waxaa kaloo adka aynu ka faaidaysanayna waxa weeyaan dee timeka aynu sheegaynay dikriga dikriga waxa u fadli badan dikriga ma'suurka ah ee nebiga calayh isalaatu wasalaam laga soo wariyey amba qur-aanka ku yaalla kaasaa u fadli badan laakiin haddii qofku dikri uu samaysto gaara amba duco gaara uu samaysto iyaduna ceeb maaha عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية لم يقول عن جويرية إلا مرة مركل يموياني لبتشير جويرية ما أوران بمعنى هل مر رسولك عليه الصلاة والسلام قاعد أبوها حديث كورم الرعسين هو سي وسي مارتين وسي عدين يا أم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول استعيذ بالله من جهنم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال استعينوا بالله من فتنة المحيا والممات رسولك عليه الصلاة والسلام يقول استعيذوا بالله إلهي كما كان صدى من جهنم جهنم إلهي كما كان قلع جهنم إله جهنم كما كان قلع دها استعيذوا بالله من عذاب القبر إلهي عذاب القبر كما كان كويديست استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال فتنة سنان دي سوق قاعدنا إلهي ويديستا استعيذوا بالله من فتنة المحيا أدونك لأنكو امتحامه فتنة الله إذن مريه فتنة معاصدة هي مصائب فتنة المعاصي وفتنة المصائب والله بضعس qofka haddii maala uu iimaan leeyahay oo macaasida iska ilaali lakiin musiibooyinku ay isu dabagalaan waa waxyaaba qofka iimaankiisa dhaqaajiya haddaanu qofku iimaan lahayn markaa musiibooyinka musiibooyinku inaan fitnada musiibooyinku inaanadi ku dhicin iyo fitnada macaasidu macaasiduna waa fitno kale qofku waa adigoo kale wuu caafimaad qabaa waxbuu garanayaa salaaddii wuu tukanayaa dhakow salaaddii usoo kici maayo ninkii macsidaa la macaan xumaantaa la macaan dembigaa la macaan waxaa ku adag oo ku dhibaato ah inuu xumaantii iska daayo inuu wanaagga sameeyaa dhibaato ku ah marka waa tawfiiq ilaahay wuu ibtileesanya wuu imtixaamaya laguma digto oo digashada meesha ma taalo lagumana caayo waa loo duceeyaa qofka noocaas oo kalea waa loo duceeyaa adna waa laga ducaystaa saas ade rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi haddaa aragtaan qof ibtilaysan amba diintiisa ku ibtilaysan amba adduunkiisa ku ibtilaysan maxaad tidhahdaa qofka man ra'aa mubtalan rasuulku alayh isalaatu wasalam wuxuu alxamdu lilahi aladi caafaani mima btalaaka bihi wafadalanii calaa kaiiri miman khalaqa tafdiila qof aad ku ogtahay macaasi oo macaasida taa u idhiinaya oo loo taaglayahay ha odhanin bal waaad ha u faanin waxaad tidha ilaahay baa mahadle ducada akriso haddaad aragto nin diintiisii waa laga yaabaa inuu dadaalayo laakiin inxiraafku ku dhacay oo tartarka cararaya oo maarata diintii baal cararaya saasoo kale ka ducayso marka fitnaة اmaxya waxaa lagu soo ururiyaa waa fitnaة اmaصaaئib waa fitnaة اmacaasi macaasida iyo masaaibta fitnadooda wاlmamaat iyo fitnada dhimashada fitnaة اmamaat waxa weya fitnada yani waa cadaab اqabriga iyo damaة اqabriga iyo su-aal اmalakeyn labada malg su-aashay ku weydiinaya waa fitno waa fitnada ugu weyn qofka soo marta waxa weeye rabbigaa waayo habaasha ma lagu geliyey ma lagaa dhaqaaqay xabaasha baa isu imanaysa waa lagaa nixinaya dabeeta xasuustaadii o dhan baa guuraysa wax alla waxaa taqaanay o dhan way kala yaacayaan mararka qaar qofku markuu naxo xataa magaciisu ilaawaa magaca dii lagu haanta lagaa nixiyo waad ilaaweysa yani inta sadmadu ay leeg tahay mararka qaar iyo culayska kugu dhacay intuu leegay mararka qaar qofku xataa waxay ilowsiisaa waxyaabahii badiihiyaadka waxyaabuhu yaqaanay bu qofku ilaawaya dadka qaar baa marka imtixaanka ay soo fadhiistaan iskuullada dadka qaar baa naxa hal hal u gee waa labaatan buu iska odhanaya naaya qofki wuxuu weligiiba yaqaanay buu ilaawaya wax kalema naxdinta ay lowsiinaysa qofka xabaashi markuu galo ee laga dareero intaan su-aalaha la weydiin waa laga nixinaya damatulqabri baa dhacaysa xabaasha xaggan iyo xaggan iskaga imanaysa feedhaha la iskaa dhaafinaya waa lagaa fujinaya waad argagahaysa marka walahi naarti baad gasho baad soranaysa markaad naxdo ayaa lagaa gaarsiinaya su-aashii lagu weydiinaya rabbigaa waa ayo markaa yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira markaasuu ilahay qofkii sugitaanka mutaystay ilaahay uu sugaya wuu xasuusanaya su-aasha jawaabteedii taasi waa fitnat lmamaat waa labada malag waa damat lqabriga waa cadaabu lqabriga saddexdaasa waxaa la isku dhahdaa fitnat lmamaat haddii dee lasii dhaadhiciyana dee cadaabta weyna aakhiro geerida iyo musiibooyin fitnadeeda ilahay subxana wa taala ka magan gala ilahay waxaa ka magan gashaan fitnat lmaxya iyo fitnat lmamaat taa macnaheedu weeye waayahay markaa qofku ducada ha ku darsado maalintii ducadaasi yaanay ku seegin intaa mid ka mid ah inaad ilahi subxana wa taala ka magan gasho baabun ducaau rajuli calaa man dalamahu inuu qofku habaaro inuu qofku habaaro ciddii dulmida can laysin can muxaaribin ibni disaarin can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquul allaahuma aslix lii samcii wa basarii واجعلهma الوارثين miنيi وانصرنيi على maن ظلمنيi وأrinيi minه ثأrيi rasuulku عaليه الصلاaةu وaسلاaم ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa اللaهuma allahyow أصلح lii ii wanaaji اللaهuma allahyow أصلح lii ii wanaaji سمعيi وabaصريi مaqلkayga iyo aragayga اللaهuma مaتiعنيi بسمعيi وabaصريina way sugnaatay yaduna ilaah waxaad iigu raaxaysaa inay baaqi ii ahaadaan araggayga iyo maqalkaygu wajcalhumaa ilaah waxaad iga dhigtaa labadan maqalka iyo arag aragga alwaarisayni minii kuwa idhaxla say ku dhaxlayaan bimacnaa ilaahw anigoo aan idha beerin oo aan dhega beerin ilaahw aan dhintaa bimacnaa waxay ka dhigan tahay way kaa dembeeyeen qofka kudhaxlaya qof kaa dambeeya sooma qofka hadduu kaa hor dhinto de kudhaxli maayo amba inankaaga ha ahaado amba wax kale ha ahaadee qofkii kaa horreeya ku dhaxli maayo kii kaa dambeeya ku dhaxla waxay ka dhigan tahay markaa maqalkii iyo araggii maadaama adigoo caafimaad ay kuu qabaan aada dhimatay inay kaa dembeeyeen bay ka dhigan tahay ay kaa hadheen bimacnaa ilaahu ilaa intaan ka dhimanayo araggayga iyo- iyo maqalkayga ay baaqi ahaadaan wansurnii calaa man dalamanii ilaahow cidda i gardaraysatay maaragtay i dulmidana ilaahow iga hiili wa arinii minhu sa'rii ilaahow aarkaygana iga tus ma adigoo iga aaray oo iga qabto o iga riday ilaahow i tus israaci xadiistu waa isku wada mide can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala kaana nebiyu sala allahu alيh wasalam yaquul rasuulku wuxuu odhan jiray allaahuma allahayow maticnii bisamcii wa basarii ilaahow araggayga iyo maqalkayga iigu raaxee bimacnaa inta qofku aragga uu leeyahay waxna uu maqlaayo ma dareensanine waxa yaqaano maanta qofkaan haysan waxa ka maqan qofka indhoolaahay maanta wuxuu yaqaanaa indhuu waxay tarayaan qofka dhagoolahay wuxuu yaqaanaa dhagu waxay tarayaan macna wey noo samayn maayaan saqadhaad maqlayso iyo qayradan iyo buuqan iyo waxa kani macna kuu samayn maayaan laakiin waxay macna u samaynaya ninkaan maanta waxba maqlayn aragguna waa saas oo kale marka waa raaxo adduun inuu qofku indho qabo oo uu dhiga qabaa waa raaxo adduun maticnii bisamci wa basari ilaah waxaad igu raaxaysaa maqalkayga iyo araggayga wajcalhumaa ilaah waxaad ka dhigtaa labadaa alwaarisa minii kuway dhaxla inay iga dambeeyaan wansurnii calaa caduwi ilaahw cadowgaygana iga jebi talow cadowgaagu waa iyo marka markaasuu ku dulmiya cadowgaagu talow mise wuu ka yara duwanyi cadow cadowgeena horta waa iyo ya shaydaan ko kaa waa la isku waafaqa isaga iyo iyo gaalo iyo iyo nafta iyo iyo adduunyada waay haye dee qaar inu gaalo naqa- inu ku cadow naqaanaaye qaar kale cid kale inu cadow u naqaanaa inaku soo maha cadowgeena iyo colka ay lagu aadani waa ayo waa inta aad sheegteen waxaa ugu muhiimsan waa shaydaanka iyo gaalka shaydaanka iyo gaalka ayaa ugu muhiimsan waxaa ka soo sokeeya qofku naftiisa inuu iska ilaaliyo adduunkana iska ilaaliyo bimacnaa iska ilaaliyo wuxuu naftiisa wuxuu iska- inuu islaaxiyo wanaajiyo adduunkiisana inuu wanaajiyo oo xaaraanta iska ilaaliyo saas wey waayahay allaahuma muxuu ihi wansurnii calaa caduwi wa arinii minhu ilaah waxaad iga tustaa sa'ri adoo iga aaray oo iga qabtay yani qofku hadduu ku xoog sheegto ninkaa xoog weyn walaa tusalid bidunuubina man laa yakhaafuka walaa yarxamuna midaan adna kaa baqanay anna kaa noo naxariisanahayn la waa lagu salidin waa waa waa habaar waa habaar in lagugu salido qof aanad ka tegi aanad ka dheeraynin waan la iska celin karahayn oo aan kuu naxariisanahayn oo aan ku daynahayn oon ilaahay ka baqanahayn inuu ilaahay kugu salidaa waa habaar rasuulka alayhi salaatu wasalaam fal ilah wax lagu salidin qof aan kaana baqanahayn oona naxariisanahayn haddii kaasi ay kugu dhacdo masalan oo ninkaa xoog weyn waanad iska celin karan oo iskaga kaa adidoodo kuga cawaandadoodo iska kaa qabsado oo iska kaa dilo oo ku boobo oo iska kaa xidho waxaad jeceshahay markaa inaad abaalkiisa lagu tuso aan aakhiraba lala sugin adduunka laftiisa isagoo maaragtay kadeedan oo lagaa maaragtay lagaa jaray lagaaga jaray dhibkii in lagu tuso wa arinii minhu ilaah waxaad iga tustaa sa'ri adoo iga aaray yacni oo iga qabtay عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال وحول حدثني أبي طارق ولا يسكت الأبسينها أبيه ما سحابي بوها مثل سحابي مؤهين حديث أنا سوشنا دمات وهو صحيح أبيه محوها طارق ابن أشيم مسحابي بوها مثل تابعي بوها خلاف باكتنا وحول يا أبها يبا وحول يقولي كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أركسوك اللي جري yani subxi baa nabiga alayh salaatu wasalaam halkan maxaa ku cad markaa halkan waxaa ku cad inuu saxaabi yahay laakiin dhow haddii xadiisku ansaxo xadiiskuna waa saxiix imaam muslim baa soo saaray nabigana alayh salaatu wasalaam kusoo kalihi jirnay fayajiiu rajulu watajiiu lmar'atu nin baa u iman jiray gabadh baa u iman jirtay fayaquulu markaasaa qof ka yimaada rasuulka alayh salaatu wasalaam wuxuu ku odhan jiray yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow kayfa aquulu idaa sallaytu markaan tukado maxaan idhahdaa macnaha salaadii waan garanayaa salaada markaan ka baxo maxaan ku ducaystaa fayaquulu wuxuu odhan jiray qul waxaad tidhaahdaa allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii ducadaa goormaa la akriyaa labada sujuudood dhexdooda allaahuma allahayow ikfir lii ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni warsuqnii arsaaqad ilaahw isii arsaaqad kaafiya ilaahw isii faqad jamaca faqad jamacna laka dunyaaka wa aakhirataka intaasi waxay kuu soo koobtay waxtarkii adduun iyo waxtarkii aakhiro ilaahayow ii dembi dhaaf oo ii naxariiso oo ii hanuuni oo ii arsaaq maxaa dhiman hada sheeg waxa dhiman qiyaas waa carruurtii awe arsaaqaday ku jirta ila arsaaqadu carruurtu waa arsaaqade waa arsaaqade waa caafimaadkii mee arsaaqaday ku jirtaa yani ifkina waa ku waa kuu buux aakhirana haddii intaa lagu aqbalo foos baa taaganta faqad jamacnaa laka waxay isugu kaa keentay intaasay ku ururisay dunyaaka wa aakhirataka adduunkaagii iyo aakhiro xadiisku waa saxiix imaam muslim iyo ibnu maaja iyo keyrkood baa wariyey waa duca yaroo koobanoo la akrin karo salaada kadib baad akrisan kartaa salaada dhexdeedana waa tusunaan akrinaba xadaثna عlي qال xadaثna سليم بن حyاn qال xadaثna abu mالك qال samictu abي وlam ydkur ma sheegin إdaa salayta haddaad tukato bmaعanaa duca markaa madax banaan oo sideeda la iska akrisan karo ayuu ka dhigay salaada meesha uu ka saaray baab man dacaa bطuuل الcmr qofka ku ducaysta amba loogu duceeyo cimri dheer nabi ka wata maxaanu ihi mrig cimrigee ha jiro duca mise waa habaar cimrigee ha jiro haddii lagu idhaahdo soo tareere maha xataa asaasiq baa jira min haddii cimrigee ha jiro aan uga jeedo asaasiq meena habaar igu noqonahayn dee waa markay meesha barakadu ka maqan tahay cimriga allah ku barakeeyo cimriga inuu kor u baxo iyo inuu baallaha u baxo waxaa qiimo badan bay yidhahdeen inuu baallaha u baxo bimacnaa cimrigii aada jirtay inuu ilaahay kuu barakeed haba haba cimri badan ba ha gaadhin afartan konton lixdan intaan lagu asaasiqin inkastoo iminka asaasiq uu soo qadimo oo maskaxdu ay faaroodo markay ka tukaya gaadha iminka dee adduunkii baa sii waalanaya moogtay xilliga aan la asaasiqin inta ka horeysa qofku inuu wax fiican qabsado oo raad fiican ka tago marka waxaa la cimrigu cardi ayuu ku fiican yahay cardiga ballaarhka laakiin xaggaa hadduu usal waxaa laga yaaba qof boqol iyo labaatan jiray boqol iyo soddon jira baa laga yaabaa jirayo macno badanna aan samayn raad fiican aan ka tegin barako badan inaanay ku jirin laga yaaba inuu gaalba iska ahaaba walciyaadu billah marka cimrigu barakadiisu waxay ku fiican tahay inta ilaahay uu ku siiyey inaad ka faa'iidayso can layf can muxaali bni disaalin can jaabir radi allahu ka bood can abilxasan dheh mawla abi qaysin ibnata mixsanin can ummi qaysin radia allahu tacaala canha ana الnabiya salى allahu alayhi wasalam qaala laha wuxuu ku yidhi maa qaalat maxay tidhi taala cumruhaa qiso dheer bay ahayd gabadhu maxay tidhi cimrigeedu ha dheeraadee yani waxbay tidhi hadalkii ay tiri rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayuu xoogaa ayuu yaro ka haday marka halkuu habaari lahaa buu duceeyey markaasa wuxuu uhi maa qaala war gabadhu maxay tidhi daala cumruhaa cimrigeedu ha dheeraaday waa duco bartane marka cidda kuu ducaynaysa waa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkuna ummaddiisa shar lamu jeclayn cimrigaa ha dheeraado camalkaana ha samaado ayay ka dhiganta walaa naclamu imra'atan cumirat maa cumirat gabadh da-dii gaadhay gaadhayna lama hayo xadiiska sanadkiisu waa daciif ka soco markaa bartaha u dhaafin can anasin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yadkhulu calayna haddaanu nahay reerka qoyskayaga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu noo soo geli jiray ahla albeyt fadakhala yowman fadacaa lana maalin buu noo soo galay markaasuu noo duceeyey si guud yani reerkii buu u duceeyey faqaalat ummu sulaym waa hooyadii gabadhii geesiyadda ahayd waxay tidhi khuwaydimuka alaa tadcuu lahu rasuulkii ilaah kan yara kuu shaqeeya khuwaydimu kan yara kuu shaqeeya alaa tadcuu lahu miyaad u ducayn miyaad u ducaysid yani u ducee bay ka dhiganta kan yara kuu shaqeeyana ducada gaar uga dhig waa hooye oo ducadii guud reerkii baa loo duceeyey allah idin barakeeya wuu ku jiraa waxa la waxaas ducadii reerka wuu ku jiraa laakiin inankeeda waxay u rabtaa duco gaara iyo khayr gaara waxay tihi ka yara kuu kuu shaqeeya gaar ugu ducee qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi allaahuma akfir maalahu ilaahw xoolihiisa badi wa waladahu ilaahw ubadkiisa badi wa atil xayaatahu ilaahw noloshiisa dheeree waqfir lahu ilaahw dembi dhaaf waa in yaroo kooban rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay allaahuma akfir maalahu ilaahw maalkiisa badi halkaa maxaa ku jabay waxaa ku jabay xoolaha lama badsan karo hornaarka waanu sheegnay xoolaha lama badsan karo oo qofka xoolo badan ma shaqaysan karo oo xoolo ma tabci karo xadiiskan uu jebiyey macnaheedu xoolaha in la ururiya madmuum maaha ee waxaa madmuuma qofku qaabku xoolaha u ururinayo iyo meesha ku bixinayo iyo siduu ka yeelayo taasaa madmuuma waxa laga yaaba qofka xoolaha inuu si dariiq xaaraana kusoo ururiyo dariiq xaaraanna ku bixiyo madmuum waxaa laga yaabaa qofku dariiq xaaraan inuu kusoo kusoo ururiyo dariiq xalaala uu ku bixiyo waa madmuum kanuu bixiyeyna ajarkuma laha ya waa hal bacaad lagu lisay waxaa laga yaabaa qofku inuu jid xalaala ku soo ururiyo jid xaaraana uu ku bixiyo xagga hore waa ka maxamuud xagga dambena waa ka madmuumo waa la caayay keebaa ugu fiican inay si fiicanna usoo galaan si fiicanna uga baxaan eer waxaan ku si fiican ay kaaga baxaan baan ku uhi ma inay si fiican kuu soo galaan aad si fiicanna u haysaa ma jirto xoolaha lama hayo si fiican waa inay kuu soo galaan si fiican waa inay kaaga baxaan yani adigu ilan xoolaa malihida ilaahay baa iskale markay kusoo galaan ha hakinin si ninkii laga sheekeynaya bakhaylkaa yidhi markuu shilinku soo galaba in badan baad soo wareegtay waxay lahayn wuxuu lahaa sanduuq sanduuq buu lahaa uu qufulan yahay meel baa daloosha dirhamkuma soo gale wuxuu dhaha intuu la hadlo dirhamow alla maxaad soo wareegtay waad daashay wallaahi laakiin minaad ka daalahayn maanta wareeg kugu dambaysa qalam halkaasu ku ridaa idan xoolo soomaa soo wareega kuma wanaagsana waa kan waa kan waa kan bir baa waxa la samayn jiray ciyaalku waxay sameeyaan lacagta way calaamadiyaan meelba magaciisa ku qoranba waa calaamadinaya waxaan markhaati ka ahay lacag ana ku ciyaala aanu calaamadinay inay nagu soo laabatay way soo wareegaysaa moogta meel tegi mayso wixii waa tan unbaa inta baa laysku waana inta lagu nool yahay laakiin saaxiibkaa wuxuu ku yidhi waa daashee halkan seexo yacni xoolaha xoolu waana inay ku soo galaan waana inay kaa baxaan dariiqa maxmuudka waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi allaahuma akfir ilaahayow badi ilaahow badi maalahu xoolihiisa ilaahow badi markaa xooluhu inay bataan iyo faqrigu inuu bato waa iyama xooluhu waa inay bataan oo muslimiinta ay anfacaan taasaa labada ka fiican faqiir waa la ogaadayo isna wuu cadiban yahay cidna waxba tari maayo isaguna wuu dhiban yahay cidna waxba tari maayo qofka laakiin hanti haysta ee cid anfacaya isna wuu is-anfacaya muslimiintana wuu anfacaya nafci mutacadiya baa jira khilaaf baa jira alaniyu shaakir alghaniyu shaakir waalfaqiiru saabir iyo maa fadli badan ragga qaar waxay dhahaan suufiyada iyo nimanka mutasahidada la yidhahdaa qaar badanoo ka mid waxay dhahdeen waxa fadli badan qofka faqiirkaa ee saabirka ah leannu qadar ilaahi subxana wa tacaala ku sabray wuu adkaystay ha markaa sabirka wax loo dhigaa ma jiraan qole kalena waxay dhahan maya ninka haniga ah ee shaakirka waa nin haniya oo laakiin shaakira oo wixii ilaahay subxana wa tacaala xoolihii waajibka ka bixinaya ilahina u mahadnaqaya kaasaa fadli badan labadaa kooxood way jiraan qola saddexaad baa jirta waxay idhaahdeen haninimadu sideeda uma ammaana qofkaasi waa hani macnaheedu waa ammaan maaha qofkaasi waa faqiir sideedu ammaan maaha qofkaasi waa hani sidiisa cay uma aha qofkaasi waa faqiirna sidiisa cay uma aha ee qofkani nooca uu yahay ayaa la eegaya waa nin haniya oo alla kacabsi leh uu ammaanan yahy waa nin qaniya oo faajira oo caayin waa nin faqiira oo saabira ammaan buu leeyahy waa nin faqiira oo haddana mustakbir ah amba waa dembiilaa wuu caayin marka qofka iyo xaaladda ku jirun baa la eegaya saas aawoodee dadkuna way qaybsamaanuun qof xoolo fara badan ilahi subxana wa tacaala uu siiyey oo hani ah saalixiintii iyo ambiyadii ilaahay maxaa ka mid ahaa nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi ayuub soo sheegdee nebiyullaahi sulaymaan nebiyullaahi daawuud waxay hantiilayaal bay ahaayeen dad xoolo akhniyay ahayn akhniyo ay ahaayeen asxaabta u kaale cusmaan ibnu cafaan cabdiraxmaan ibnu cawf dee ansaartii xoolaha faraha badan lahayd waa wada garanaysaa ambiyada qaarkoodna fuqaray ahaayeen shilnaan haysan nebiyullaahi ciisa ka mid a calayhi salaam asxaabteenna waa garanaysaa asxaabta cali ibn abdal faqiir buu ahaa gurigiisa shilnimuu dhexool finish midh ma hayo midh ma hayo waa kii rasuulka alayh isalaatu wasalaam ka yaabay mararka qaar wax siin jiray waxay xataa huwadaan waxay gogladaan shaygan shay qulay haystaan miyay gogladaan mise way huwadaan waa faqiir abu dar baa ka mid ah radia allahu tacaala canhu abu hureer abu hureera ka mid aha markaa dadku qaar waa fuqaro koonaha jira qaarna waa akhniya koonaha kala jira dadka badankoodana waa udhexeeyaan waa qofka kifaayadiisii haysta intii u baahnaa qof haysta wey marka waa qayb ilaahay subxaanahu wa tacaala allaahuma akfir maalahu ilaahu xoolihiisa badi wa waladahu ilaahw badka u badi waa laga aqbalay waail xayaatahu ilaahayow noloshiisa dheeree eeg waa taasi maxaa rasuulku alayh salaatu wasalaam ka dambeysiiyey waqfir lahu ilaahw dembi dhaaf ilaahw dembi dhaaf fadacaa lii bialaain waxaa hadlaya anas anas baa hadlaya wuxuu yihi fadacaa lii rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu igu duceeyey bialaain saddex xaajo fadufintu miata miatun miatan wa alaaa fadafantu waxaan aasay miatan wa alaaa boqol iyo saddex ubadkayga ka mid anaa gacanta ku aasay buul waa inta dhimatay ciyaalkayga inta dhimatay anigu aan garanayaa waa boqol iyo saddex intuu dhalay marka marka waa maha dee ciyaalkiisa sulbigiisii maahe waa kuu dhalay kuway sii dhaleen kuway sii dhaleen kuway sii dhaleen dee daacuunkii camwaas keliya wuxuaasi dhowr dhowr iyo sideetan buu haas waina amarati latudcimu fi sanati maratayn geed timira haddaan beero sanadkii laba jeer bay dhashay yani barakaa ku jirta waxyaabaha xoolaha kale si aanay u badan bay xoolahaygu u bataan wa taalat xayaatii noloshaydina way dheeraatay xata istaxyaytu min annaas ilaaan dadkii ka xishooday warni wuu soo ligan yahay uune miyaanu dhimanayn dadkii baa saa odhanaya moogta sheekhani dadkii ka yaraa wada dhintee ma nebi nuux baa ilamaa iyo asxaabtii o dhan baa dhamatay at keligii baa nool ya xata istaxyaytu min annaas ilaa dadkii aan ka xesho dhex jooggoodii waan soo taaganahay un waayahay waarjuu tii saddexaadna way dambaysaayo waarjuu ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka rajaynayaa almakfirata dembi dhaaf waa xadiis saxiixa waay marka halkan maxaa ka cad yani teen ujeedna waxay ahayd tuul alcumr qofka cimri dheer amba inuu ku ducaysan karo amba in loogu ducayn karo waayahay baabun من قال يستجاaب للعبد mا لم يعجل أو يعجل hadaaنu degdejin duعada ama hadaaنu degdegsan duعada wuxuu baabu yahay qofka in la yidhaahdo qofka duعadiisa waa la أqbalaya intaanu degdegin wuxuu doonayaa allaه waxaan baan doonaya ilah waxaan baan rabaa markuu saa u dhameeyo inay soo daadato haddana wuu waayaya wuu ku celinaya mar labaad laga aqbali waay wuu ku celinaya mar labaad kaalma ilahi wax u dhiibtay oo kale kucelinaya haddana wuu waayaya laguma aqbali maaye haddana wuu ku celinaya ilaahay waaas waaasaan kaa doonaya wuu sugaya wuu waaya haddana caraa buu jig noqonaya qof caraa buu jig noqonaya war ilaahay ma geel baad udhibatay adi teeda labaad ducadu xaaladay leedahay waxay leedahay xaalad la aqbalo iyo xaaladaan la aqbalin waxaa laga yaabaa inaad ku jirto xaaladaan la aqbalin qofku inu xisaabtama bay ku fiicanta inuu hoos isu eego xaaladda isagu ku jira noocay tahay ayaa muhiima qofka laga yaabaa xaaladaha uu ku jiraa qaarkood waxbaa si qaldan kuu soo gelaya shilimaad aanad iska hubsan baa ku soo gelaya haba yaraatee waxaa laga yaabaa qadadii iyo quraacdii iyo cashadii mid ka mida hal luqmo oo ka mid oo xaaraan ku jirta baa suuragala dabata calooshay dhex fadhidaa ilaahay waxaas waxaasaan kaa doonay ilaahayna qof xaaraan ay gacanta ugu jirta waxba kama aqbalo muna qofkuu degdegaya xadiiska aynu eegno waay malaxdis horabana soo marray can abi hurayrata radi allahu tacala canhu an rasul اlahi sal اla alay waslam qaal yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal midkiin markuu ducaysto ducada waa laga aqbalaa intaanu degdegin yaquulu wuxuu odhanaya dacawtu in badan baa ilaahay baryaayo falam yustajab lii laiga ajiibi maayo shardi maha afka inuu ka dhahdo qofku waxbaad ilahay weydiisataa ilaah waxaasaan kaa doonaya ilaah waxaasi waxaasi waa laga ajiibi waaye waad ku celcelinaysaa mararka qaar ba qofka calooshu wuxuu ka odhanayaa maha afka inuu ka idhaahdo calooshaa wuxuu ka leeyay kole lagaa aqbali maayo ilaahayow haddii uu sii yidhiba wixii waxa uu aaminayaa qofku inaan waxba lagaa aqbalahayn adigoo isle wanibal kole lagaa aqbali maayo laakiin iska wad suun bay noqon doontaaye lagaa aqbali maayo yacni udcu allaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay subxaana wa tacaala barya idinkuwa yaqiinsan in laydinka aqbalayo mar kastada ilahay gacmaha kor u qaadaysa waxaad aamintaa in ducadii lagaa aqbalayo in ducadii laga aqbalayo kor u qaad gacmaha ilaahay subxaana wa tacaala bari adigoo aaminsan in laga aqbalayo waa yahay maa lam falam yusta dacawtu ilahay baan in fara badan beriyey falam yustajab lii laygama ajibin oo laygama aqbalin ma oga in laga aqbalin laga aqbalin waxaa laga yaabaa ducadii qofka uu ducaystay shar ku soo socday inay ka celisay baa laga yaabaa isagu ma oga waa daciif isagu wax gaara unbuu doonaya wax gaara in loo sameeyo ayuu doonaya ducooyinka ilahi subxana wa tacaala wuu aqbalaa oo waxaa doonaysa buu ku siin karaa mararka qaarna waxaa doonaysa wax ka wanaagsan buu ku siin karaa mararka qaarna balaayo ku soo socota bay ducada intay ka hor tagto iyo dib u celisaa nin nin ayaa reer buu lahaa ubadbu ilaahi subxana wa taala hore u siin waaye ingiriisku joogaan gabadha waxaa iskula qanacsanyaynaa haddii ilahay ubadnas ilahay baan baryaynaa hadduu ilahay ubadna siiyana aynu aragno haddii kalena saas iska ahaanayna hagaagsa islaantii inanta dhashay baa gurigii ugu timi reer gurigii oo camiran laakiin bilaa caruura islaanta markaa murugo murugay gashay inanteedi waxay ka dhaadhicisay ninkani haku kaxeeyo dhakhtarka ku geeyo dhakhtar haku baadho oo waad de waxbaa la isku beeraa imika moogti ilmahan gacmo kusame haku kaxeeya ninkani way ku cadaysay gabadhii buu arkay oo aan ku qanacsanayn go-aankii berigii hore la isku ogaade oo wallaahi bilaahi dee waa dimada waxay ku fiican tahay ha dee waxaaba alkaa dhakhtar fiican ba halkaa lagu sheegay sarbeeb yacni ninkii wuu fahmay inay gabadha u jeeto dhakhtar haleegeeyo ninku caafimaadku wax ka bartay dhakhtarka meel magaalada u deganaa ma london bay ahayd ma aqaan dhakhaatiirtan ku saabsan dhakhtarka ugu weyn ayuu mutarjim ka yahay ninkii meesha haystay bula tashada wuxuu ku waarnaya gabadheeda waa noocaasi xanuunka haweenka yaa ugu fiican nin aan lagaga daba dhufan ayaa loo sheegay waxa ninkii hebel hebel la yidhaahdo weliba waan ku balaminaynaa waraaq gaar baa loo qoray ninkaasi wuxuu ka mid yahay bahda caafimaadka waa kan waa kan ninkan gabadhaa la baadh waa la eegay isagii baa la baadhay waxaa lagu ihi horta gabadha ha joogta adigu weligaa dhali mayse adigu weligaa dhali mayse ha khalaas adiga ilahay maba kuu abuuray mada dhashaba ninkani waa ninkaa ugu dambeeya wax la weydiiyo khalaas dabeetee wuxuu ihi kelmad buu ilahay iga keena waaan ku waaan oga soo boodo xataa aanan kasii fikirin cidda go-aan kaa gaadhaysa adiga maaha cidda go-aan kaa gaadhaysa adigu dhali maysa cidda go-aan kaa gaadhaysa adiga maaha waa ayo waa ilaahay subxaana wa tacaala anaku ilaahay baanu leenahay waxaanu aaminsanaya ilahay wuxuu doona inuu sameeyo uu qosle wuxuu ku yihi ana waxaan kula hadlayaa qaacido dibiya oo la isku waafaqsan yahay oo sugan waayahay buu ku yihi waa iska tegay ninka wuxuu go-aansaday ninkaa ninkaa maaragtay dhakhtarka ah inuu beeneeyo wuxuu qabanqaabiyey inuu u baxo inuu anba baxo xajka xajka u baxay isagaa ka sheekaynaya xajkiibuu u baxay wuxuu hi kacbada horteeda ayaa waxaan ku talagalay maanta ilaahay inaan baryo si aanan weligay u baryin waan soo weysaystay qalbigaan soo xaadiriyey waan sunaystay waan sujuuday sujuud baan ilah subxana wa tacala ku baryay wuxuu hi ilmadayga timi weligaygama iman waan beriyey si dhaban markii ducadii aan dhamaystay waxaan yaqiinsaday tan u jeeda waa taas waxaan yaqiinsaday in ducadii laga aqbalay ha waan aaminay ducada ilahi subxana wa tala inaan ugu celinahay inuu ilaahay aqbalay ayaan aaminay xajkii baan iska dhamaystay reerkaygii baan ku noqday muddo yaroo koobmaan gabadhii waxaan gay dhakhtarka xili gabadh uur bay leedahay ninkii odaygaa muxuu yidhi adiga laguguma talagelin sheekadan kuma ninkii kumuu noqon gabadhii ilmay u dhashay mid labaad bay u dhashay mid saddexaad bay u dhashay isagii iyo xaaskiisii iyo caruurtii misada ahayd saddexda ahayd oo wada socda ayaa ninkii u tegey soo booqday maalin ni waxaan doonaya inaad baadho maxaan kaa baadhaa inaan dhalaya in kale iga baadh markaasu waan ku baadhay waxaan ku horta aniga may garanaysaa wuu su haa suli hore ku baadhay maaha xaaji adigu ha wareerin adigu dhali miyo sidee ha wareerin ha adigu ma dhalaysid hadda waqti misada wax u baadhaysaa dhakhaatiirta ugu wareegeysanaysa ha wareerin ma dhaleysa adigu wuxuu i yari kaadi gabadhii buu yeedhay carruurtana wuxuu carruurtan mad garanaysa ha waa isagumaa laga soo jeexay carruurtana way wegiyiin ha carruurtana waa carruurteedu marna wuu eegaa marna isagu eegaa marna carruurtiibu eegaa markaasu maadigaa dhalay ha wuxuu waan baadhaya carruurtii dheenayga baa laga qaaday gabadhii baa laga qaaday isagii way isyeesheen cilmigayga waa been buul ma rumayn ilaahay subxaana wa tacaala laakiin mar kasta oo dambe mar kasta oo dambe qofka u yimaada ee uu xaqiiq uu dhahdaa cilmigiisu ku dhaaf kana dhalmay wuxuu dhahdaa anigu waxaan ku leeyahay ma dhalaysid laakiin waxa jira nin kale oo aniga ahayn oo dadka ku dhawa dhalaysa waa ninkii baalka ah nin kale oo yiraahdo dadka waa dhalaysaayo oo qisiisa yaani baadiri ah oo wadaad ayaa jira macna meesha qofka markaad ducaysanayso qalbigaaga waa inay ka soo goodo ducada ilaahi subxaana wa tacaala inuu kaa aqbalayo intaynu ducada ka shakisannahay ducada naga aqbali maayo abshir yani intaad isleedahay boqolkiiba nimaa laga aqbali maayo mala laga aqbali maayo intaad leedahay laga aqbali maayo yacni qofku waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala waa inuu baryo iyadoo qalbigiisa ay ka soo go'day ilaahay ducadan inuu ka aqbalayo sideebuu uga aqbalaya ilaahay baa yaqaana adigu waxaad eegeysaa ilaahayow lacag baan kaa doonaya lacagtii baad waayeysaa ilaah ubad baan kaa doonaya ubadkii baad waayeysaa laga laygama aqbalin baad markaa aaminaysaa ducadii laakiin laga yaabo in markiiba lagaa aqbalin laakiin si kale iyo wax kale lagu xalliyey baa suuragala waa yahay dacawtu عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم متكين دعاء دواء لقابل ما لم يد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم أو يستعجل دعاء دتك وا لقابل صدح حالها دان كدعين انتانو دمي كدعيسن قرابة قيس انتانو كدعيسن يي انتانو دقدقين فيقول منكو دقدقيا وحورانيا دعوت إن فربنا ما إلهي برياي فلا أرى ما أركه وما لين مايو يستجيب لي إلهي سبحانه وتعالى نقا أقبل إيو فيدع الدعاء دبا تقف الدعاء دبا فراك قاضية دعاء دبا كقوصنية إلهي سبحانه وتعالى لقا مقوص باب من تعوذ بالله من الكسل إن شاء الله الكسل بإذن وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب كون اسكود ان هدينا كدي وين دوا يدوا معهم كدي سما كتاب كون اسكود ان هدينا سيدنا حبيبي مسكود ان شاء الله